asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina wla cudwana ila clى اlظaalimiin ثuma الsalaaةu waلsalaamu clى cabd illahi wrasuulih muxamadi wclى alihi wصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah biidn illahi subxaanahu wa tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa saddex arrimood oo muhima arrinka koowaad wuxuu yahay warka dadka muslimiinta ka soo gaadhaya dadka muslimiinta ee ku nool waddanka barma la yidhaahdo waa war aada iyo aada looga murugoodo qofka muslimkaana ku beeraaya warwar naxdin iyo damqasho warkaasi wuxuu markhaati u yahay iyo waaqic dhabaynaya warka ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay ee in fara badan oo muslimiinta ka midii ay moogan yihiin warkaasoo ah gaaladu inay cadow u yihiin dadka muslimiinta ah ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa muuminiintoo dhan buu rabbi subxaana wa tacaala la hadlay muuminiinay ha ka dhiganin oo ha ka yeelanina cadowgayga waa cadow ilaahay kufaari iyo cadowgiina haddaad muslimiinta tihiin xigta ha ka dhiganina aada jeceshihiin oo quluubtiinu raalli ay ka tahay mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu si gaara uga hadlay alyahuuda waannasaara faqaala rabbuna subxaanah ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu lyahuuda wاnnasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacd muuminiinta yuhuud iyo nasaaro xigtaha ka dhiganina iyaga ayaa xigta isu ah oo kufrigu u walaaleeyey idinkana cadow bay idin yihiin rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu si gaara u sheegay gaalada kuwa ugu daran muslimiinta ee ugu colaad badan ee nacaybshiyaha u daran u hayaa inay yihiin laba qolo alyahuudu wاlmushrikuun oo nasaarada ayaa dhaama faqaala rabbuna subxaanaه wa tacaala latajidana ashad الnaasi cadaawaة liladiina aamanuu اlyahuuda wاladiina ashrakuu waxaad ogaan doontaa kuwa cadaawadda ugu daran u haya muslimiinta iyo muuminiinta inay yihiin alyahuud waxay muslimiinta ku sameeyaan waynu aragnay iyo almushrikuun kuwa maanta muslimiinta sidaad maqasheen aada aragteen aada daawateen u ciqaabaya u dhibaataynayaa waa mushrikiin asnaam caabuda warkii ilaahay subxaana wa tacaala ee dad fara badan oo muslimiini ay mooganaayeen maanta ayaa waqaa'icda iyo dhacdooyinka noocaasi muslimiinta ay ku baraarujinayaan arrintaasi waxay noo caddaynaysaa waxa gaaladu maanta ay sheegtaan qaramo midoobay golaha ammaanka cadaalad iyo xuquuqul insaan la ilaaliyaa inay tahay waxba kama jiraan waynu ogsoonnahay in yaroo aqaliyo ku noolay jasiirad ka mida waddanka indonesiya oo cidiba aanay dhibaataynahayn sida looga jarayo dowlad gooniya looga dhigay waynu ogsoonnahay kufaartii ku noolay junuubu suudaan sida loogu sameeyey dowlad gooniya iyadoo lala doonayo raaxo iyo horumar adduunyaha si ahaatee tii ilaahay bay noqotay toodii may noqon muslimiintaasi cid ka hadlaysa oo si dhabocad uga hadlaysa cid cunaqabataynaysa kuwa dhibaataynaya cid u gurmanaysa arki maysid innagoo haddaynu nahay muslimiinta waxaynala gudboon walaaltinimada ilaahay iimaankaynagaga dhexaysiiye uhi innama almuuminuuna ikhwa inaynu dareenno oo qofkaasi inuu yahay walaalka oo la dhibaataynayo oo la ciqaabayo horta qalbiga balka dareen u damqo oo u diirnax waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashudu bacduhu bacda waida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma muuminku muuminka kale wuxuu u yahay dhismaha isa saarsaaranee qaybiba qayb ay hayso qayba hadday dunta inta kalena waa la dumaysaa dhismuhu si aanu u kala maarmin muslimiintana uma kala maarmaan haddii qofka muuminkaa xubin ka mida jidhkiisu ay xanuunsato habeenkii oo dhan waa soo jeedayaa inta kale iska seexan mayso o odhan maysa maxaa iga galay muuminiintu waa sidaasoo kale maxaynu qaban karnaa horta waa inaynu u damqanno o aynu u naxno naxariis iimaan ka dhalatayna aynoo qabato waa inaynu u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala aynu u barino cadowga dhibaataynayana waa inaynu habarro siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey muslimiintii la tunjileecsaday ee lagu dhibaateynayay magaalada maka isagoo madiino jooga siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u habaariyey kufaartii iyo mushrikiintii dhibaateynayey ciddii wax kale u tari kartana waa waajib walaaltinimada islaamka iyo iimaanka ka dhalatay ay keensanayso arrinka labaad waxaynu ogsoonnahay walaalayaal dhacdada foosha xun ee iyaduna ka dhacday waddanka etoobiya oo dad soomaaliya oo muslimiina lagu gumaaday oo lagu xasuuqay dadka ilaahay baynu subxaana wa tacaala naxariis u weydiinaynaa iyo dembi dhaaf cidda xasuuqday ee laysayna dulmi iyo gardarro inay ku laysay baynu qiraynaa oo aan xaq dadkaasi lagu layn iyo ficilka noocaasi inuu yahay ficil foolxun oo khilaafsan shareecada iyo caqliga iyo dhaqanka iyo caadaadka iyo acraafta ummadaha iyo dadka ka dhexeeya ficilka noocaasa dadka sameeyey inay wuxuu sameeyeen dhammaanteenba waa qirsannahay waxaase iyadu la yaab leh in dadka qaarkood jawaabta ay ficilkaa ka celinayaan ay la mid tahay ficilkaa laftiisa ficilka ay la yaabayin laftiisa waxaa waddankeenna degan dad fara badan oo muslimiin u badan oo ka soo jeeda qowmiyadda oramada dadkaasi dad fara badani dhibaatay ku bilaabeen qaarkood sidaad maqasheen rasaas baa lala dhaco waa la laayay wax dhintiyo wax dhaawacmayba qaar fara badan qaar kale waa la jejabiyey qaar baa shalay magaalada hargeysa gacmaha lagaga jejabiyey qaar waa la laayay qaar waa la hatigay guryaha ayay ka soo bixi kari laayihiin arrinta noocaasi maaha arrin caqliga saxda waafaqsan intaan sharciba loo tegin qof aan isagu waxba aan geysan ciday isku magac yihiin baa wax geysatay in loo dhibaateeyaa caqliga saxdaa bay ka hor imanaysaa ayuha almuslimuun shareecada islaamkana waa mid si dhammaystiran u khilaafsan iska dhaaf qofka inaad u dhibaatayso aad u disho aad u dhaawacdo ooad u hatigto ciday magac guud wadaagaan baa dhibaato samaysae qofka haddii aabbihii uu ku dilo isaga ma dili kartid hadduu aabbihii cid kaa dilo haddii inankiisa uu ku dilo aabbaha ma dili kartid mana dhibaateyn kartid haddii laba ninoo walaalaha midkood uu dhibaato geysto ka kale dhibaatada noocaasa daraaddeed looma dhibaatayn karo ilaahay miyaanu ku odhan fi lqur'aani alkariim walaa taziru waasiratun wisra ukhraa adduuniya aakhirabana aayaddu waa koobsanaysaa nafna naf kale dembigeeda ma xambaarto oo ma qaado wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qof waliba wuxuu geystay hadduu khayr yahay isagaa leh hadduu shar yahayna adduun iyo aakhiraba isaga ayaa u qoolan ilaahay qadiyadan si gaara buu ugaga warramay fi lqur'aani alkariim isagoo ilaahay ku dawaynaya meeshana kaga saaraya caado iyo dhaqan jaahiliya oo islaamka hortii jiray waa dhaqanka la yidhaahdo atha'ru aanada in wax loo dilo ama aarsi in dad loo dilo iyagu aan wax dhibaataa aan samayn waxay galabsadeenna haba yaraatay aanay jirin wman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura ilaahay wuxuu ihi qofka la dilo dadka xigtadiisa ee dhiiggiisa leh waxaan u yeelay xujo iyo daliil qofkii ka dilay ee camdan u dilay si ula kaca u dilay ay ku qisaasan karaan hadday cafiyaanna iyaga ayaa xaqaa leh ama cafisku ha noqdo mid aanay waxba ku bedelan ama ha noqdo midayma ku bedasheene ilaahay wuxuu daba dhigay bal u fiirso falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura qofkaa qofka laga dilay ee dulmiga iyo gardarada lagaga dilay yaanu xadgudub samaynin dilka isaga loo baneeyey dhexdiisa waxay culimmadu ku fasireen falaa yaqtul hayra almaqtuul hayra alqaatil kii wax ka dilay qof aanahan yaanu dilin walow qofkaasi ha noqdo ka wax dilay mid ay aad iyo aada isugu dhow yihiin arrinta noocaasi walaalayaal xataa marka la eego caqliga iyo xikmadda ee arrimaha lagu miisaamo wax saxa maaha boqolaal iyo kumanaan soomaaliya ayaa jooga dadkaasi dhulka ay degan yihiin adigu haddaad laba ama saddex ama afar ama shan ama boqol halkan aad ku dhibaatayso intaa in ka badan baa halkaa lagu dhibaatayn karaa markaa waana dembaabtay oo ilaahayna waad ka fogaatay wax allaaliyo waxaad taransateena ma jirto dhibaata ayaad sii kororsatay dadkaasi hadday waddanka joogayaan iyo hadday ka tegayaan waddanku dowlad buu leeyahay mas-uul ka ah dadka shacabkaa uma taalla in iyagu dad waddanka ka saaraan iyo dad aanay dowladdu ogolayn inay soo geliyaan toona arrimahaasi mas-uuliyaddeeda waxaaloo ay saaran tahay dowladda iyo nidaamka halkan ka taliya ee ka jira dadka shacabkaayna howlaanay iyagu lahayn waa inaanay faraha la gelin arrin walbana ciddale waa in looga dambeeyo haddii kale waxay noqonaysaa fawdo iyo nidaam daro iyo khalkhal bay arrinta noocaasii noqonaysaa waxaan leeyahay dadka ilaahay ka baqda subxaana wa tacaala diinta islaamka aad ku abtirsanaysaan ha idin xidho dulmiga ha idinka celiso iyo waxa ilaahay u idinka xaaraantimeeyey dadka dumarka iyo caruurta iyo dhallinyarada ee xamaaska iyo caadifadu ay ku jirto arrinta noocaasiyo ha laga waaniyo ha loo sheego inay tahay waxaan bannaanayn oo xaaraana oo dembioo ilaahay subxaana wa tacaala lagaga fogaanayo aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha liya wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin ثuma الصlaaةu wالsalaam عlى cabd اllahi wrasuulih mxamadi wعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah arrinta saddexaad waxa ay tahay dhacdada aynu sheegnay iyo dilkaasi ka dhacay geyiga etoobiya arrimaha ka dhashay waxaa ka mid a inuu in suntii waddanka loo soo waaridi jirtay ee dhinaca ka iman jirtay maalmo kooban inay istaagtay oo ay naga maqan tahay waxaana la dareemay arrintaasi dhibaatada iyo culayska weyn ay nagu haysay bal isweydiiya lacag intee leeg baa inoo baaqatay labadaas ama saddexdaasi maalmood oo waxaynu ku beddelan jirnay ahayd sun lagu dhimanaayo iyo waali qofka maskaxda ka qaadaysa iyo dhaqaalo burbur dad fara badan oo aada moodaysa inay ahaayeen dad waalwaalan oo jeelal ku xidhnaa ayaa debadda u soo baxay oo aada mooddo markii hore daroogada ay isticmaalayeen inay naftooda ilowsiisay oo qaarkood timuhu ay ku baxeen ciddiyuhuna ay ku dheeraadeen gaajana ay qallajisay hudheelladiibaa kuyuu loo galay oo cuntadii la kala waayey reero fara badan oo biilkooda lagu qayili jiray ayuu biilkoodii u baaqday rag fara badan baa laga maqlay iyagoo waddooyinka maraaya qaar kalena waa qirsan yihiino way la aamuseene lacagtii baa jeebkayga ka dhammaan la waa lacagtii daroogada iyo suntaa la siisan jiray ee lagu iibsan jiray isbeddel weyn baa dhowr maalmood waddanka gudihiisa ka muuqday dad fara badan arrinta noocaasa ilaahay dawu uga dhigay waxay dareemeen qaadka inay iska dayn karaan iyo shar iyo dhibaato mooyaane wanaag iyo manfaco adduunyo iyo mid diineed midnaba inaanu kala maqnayn isbeddelka noocaasi wuxuu muujiyey in arrinka noocaasa go-aan laga gaadhi karo go-aankaasi haddii ilaahay loo tala saartana daroogadaasi dadku inay iyagu iska daayaan oo dawcan ay isaga daayaan iyadoo cidina aanay ku khasbin inay tahay mid suurtowda haddii lagu camal falo biqowli illaahi tacaala fa idaa cazamta fatawakal cala allah oo go-aan dhaba lala yimaado oo caqli iyo miyir ku salaysan oo xikmad iyo lexejecelo ku dhisan ilaahayna subxaana wa tacaala la tala saarto la qaatana taladii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam u ihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah waxtarka waxaa kuula ku dadaal oo xagga qalbiga iyo xagga xubnahaba kaga dadaal dadaalkaagoo qura meel kuma gaadhi kartid ilaahay subxaana wa tacaala kaalmayso waxaan leeyahay fursadda qaaliga ah laga faa'iidaysto oo raggii qaadka cuni jiray maadaama maanta la waaye ama uu adkaaday waa fursad qaali oo ilaahay soo mariyey oo ay iskaga dayn karaan naftoodana ay kaga jari karaan go-aan ha gaadhaan ilaahayna ha tala saartaan sidaana ha iskaga daayaan iska dayntiisa kuwii uga horreeyey badhaadhaha iyo barwaaqada koruu kaca diineed iyo ka adduunyo ay ka qaadeen ha ku cibro qaataan oo ha u fiirsadaan waxaa la yaab leh in qaadkii hore xagga etoobiya nagaga iman jiray markii la waayey mid ka xunoo dadku ay isku waafaqeen inuu ka xun yahay oo uu xagga caafimaadka uga xun yahay xagga caqliga yamaankana uga xun yahay xagga dhaqaalahana uga xun yahay uu ka qaalisan yahay in markiiba laynoo soo waarido weliba diyaarado sidaa garoomada diyaaradahae waddankeenna ku yaalla si xorriyada ay ku soo fadhiistaan kadibna gawaadhida lagu soo daabulo iyadoo hoonka la garaacayo kadibna tiifiyada laga sheego iyadoo la faaninaayo oo la leeyahay kanaaba ka fiican kii hore waxay ahayd kii hore dhibaatadu ina gaadhsiiya in lagu cibro qaato kii ka ganacsan jirayna ilaahay inuu ka baqo subxaana wa tacaala in badan baa loo caddeeyey ganacsigaas inuu xaaraan yahay oo ilaahay uu toobad keeno ilaahay daraaddiina uga tago kuna kalsoonaado ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu bedelaayo ilaahay daraaddii hadduu uga tago wax ka wanaagsan sidaa ku soo aroortay xadiidka man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay wuxuu ugu bedelaa mid ka khayr badanoo uga wanaagsan waxaad moodaa waalidi cusbaydba maanta haddana in lasii bilaabayo iyadoo la arkay in la yska dayn karo haddii la yska daayana dhib badan laga badbaadayo manaafic iyo masaalix badan in ay soo kordhayso waxaan leeyahay ha la joojiyo kuwa soo waaridaya ha joojiyaan qaadka kiniya laga keenaayo lacagtu sidii bay u soconaysa u qulqulaysaa daroogada iyo sunta iyo cudurka cudurkaa loogu bedelanayaa dadkana dhibaatadii uu ku hayay sidii bay usii soconaysaa fursaddan qaaligaa dowlad iyo dadweyneba ha laga faa'iidaysto oo ha laga hortago haddii kaa ilaahay inaga xanibay ilaahay baynu ka baryaynaa inuu sidaa u xanibnaado oo aanu maalin dambe waddankeenna soo gelin kaa kalena isagana go-aan ha laga gaadho kuwa ka shaqeeya waa dadkeenna ilaahay ha ka baqaan aakhiradooda ha eegaan ummadooda ha u tudhaan diintooda ha ilaashadaan risqi xalaala ilaahay ha weydiistaan oo ha ka shaqaystaan ilaahayna ha ku kalsoonaadaan ashayطaanu yacidukum اlfaqr wayaأmurukum bاlfaxshaa wاllahu yacidukum makfiraة minhu wafadla yaanay dhegaysan yaboha shaydaanka oo ha shaqada haddaad ka tagtaan dhaqaala idin soo geli maayo waxaad cuntaanna heli maysaan ha dhagaystaan ballanqaadka ilaahay ilaahay baa ballanqaadkiisu run yahay fadligiisuna ballaadhan yahay khaladkiiyo dembiga la gala haddii laga toobadkeenana dhaafa ilaahayna waxaynu u weydiinaynaa taa inuu garansiiyo ummaddeennana ilaahay waxaynu uga baryaynaa xumaanta daroogadaasi ay leedahay wuxuu inuu daroogayo way iska muuqataa waxaanad u gaajoon ahayn oonaad u haraad ahayn oo aan dawo ahayn oo haddana bal aad u baahantoo lagaa celin kari laayo ka war oo si allaaliyo sida aad ku heli karto inaad ku hesho aad ku dadaalayso waddo walbana aad u marayso taasoo qura haddaan calaamad kaleba la heli lahayn ayaa u noqon lahayd calaamad cad oo tusisa qaadku inuu yahay daroogo ilaahay baynu weydiisanaynaa wanaagiyo khayrka inuu ina waafajiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma salli cala muxamed wcala ali muxamed kama sallayta cla ibrahima wcla ali ibrahim barik cla muxamedi wcla ali muxamed kama barakta cla ibrahima wcla ali ibrahima fi lcaalamiina inaka xamiid majid